magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro isku xilqaamay in bulshada ay ku dhiirigeliyaan muhiimada nabadda dhalinyaradan ayaa inta badan taga goobaha waxbarashada iyo goobaha kale ay isugu yimaadaan dadka ka dhex muuqda bulshada si ay u dhiirigeliyaan qaar ka mid a dhallinyaradani oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ku kalifay in ay bulshada ka wacyigeliyaan muhiimada ay leedahay in la horumariyo nabadda dhalinyarada waxbaratay dhan walba ay noqoto xasiloonida nabadda inay ka qayb qaadan karaan aaminsanahay tusaale ahaan oo kale waxay kaga qayb qaadan karaan ani ahaan haddii aan iska soo qaado maalinta haddii aan bulshada aan ku dhex jiro sida ugu wanaagsan ugu macquulsan haddii aan ugu adeego sidoo kale qof walbo aan qadariyo dariskayga haddii aan ka bilaabo sidoo kale wax walbo masuq maasuq keeni karan aan ka fogaado waxaan aaminsanahay in markaasi doorkeyga aan ka soo qaatay ama aan kaga qayb qaatay sidii xasilooni iyo nabad loo heli lahay mar walbana bulshada inay isku xirnaato dhalinyarada waxbarateen sidoo kale ay isku xirnaato tusaale ahaan oo kale goobaha waxbarashada oo kale haddii aan ku suganahay waxyaabaha markaasi nabadgelyada keeni karoo kale inaan dadka aan u sheego kale sidoo kale wax nabadgeli la-aanta kale oo keena inaan u sheego si ay mar walba nafsadooda ay u anfacaan ama dadkay la nool yihiin ama gobolka ha noqoto soo markaasi xasilooni oo hesho
doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin wanaagga waxaa ka mid ah inay dhalinyarada si wanaagsan u shaqeeyaan oo ay si wanaagsan bulshada ula tacaamulaan oo aysan sameynin waxyaalaha waxyaalaha dhibaatada u keeni karo kalo dadka kuwa xun wey ay jiraan oo dadka dhibaateeyo dhalinyarada waxbaratay doorka ka qaadan karaan waxaa kamid ah qof dhalinyaro horta waxbartay horta qof jaahil ma jiro laakiinse way kala tahay baasho qof waxbartay oo ogyahay wax dhib u keeni karo tusaale haddo qof oo waxbartay oo ogyahay waa lasoo sheegay sababta ah meel ayuu tahay waxbuu bartay wixii wanaagiisa maanta hor loo kala sheegay marka waa uu ogyahay waxyaalaha dhibku keeni kara waa uu ka ilaalinaya waxyaalaha wanaagsan ayuu dad kula talinaya horumarinta nabadda ayaa door muhiima ka qaatay isdhexgalka bulshada iyadoo dhallinyaradan ku sugan magaalada beledweynena ay bilaabeen in bulshada ay ka wacyigeliyaan in nabadda la horumariyo